magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa hadda waxaa ka furan iskuulo badan kuwaas oo leh fasalada hoose dhexe iyo sare waxaana sidoo kale jiro iskuulo kale oo si lacag la-aan ah wax lagu bara ardayda haddaba wakiilka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland ee degmada dhobley ay waalidiinta ku nool magaalada dhobley ugu baaqay in carruurteeda ay geeyaan goobaha waxbarashada magacayga waa cabdinaasir cabdulaahi maxamed ahna guddoomiyaha waxbarashada degmada dhobley waxaa jiro goobo badan oo waxbarasho kuwa maadi iyo diiniba ah kuwa maadiga iyo diiniga ah labadaba degmada ku yaalaan waxaana jiro waalidiin fara badan oo ilmahooda waxbarasho ee aadinba oo ayagana xaafadaha ilmihii ku haysto waxa ayaan darro ah waddankan hadda hormaraayo horumarka sameynaayo haddii ilmahaagii waxbarashadii ka haraan mustaqbal xumo soo baaldhigi karaa inay taas ay u keenayso ardaydaas ka haraya waxbarashada marka waalidiinta badanaa dhoble wax ka furan iskuulo fara badan afarta geesa magaalada iskuullay ku leedahay gees walba loo tago dhoble maanta geeskaasa maanta iskuul aan baahi waxbarasho iskuul aan hayso dhobley meel la dhihi karo maanta ma aha because iskuullada dhoble ku yaalo iyo dadka jooga iskuullada badan marka annaga wasaarad ahaan markaan aan assessment ku sameyn aan fiirinay iskuullada badan iskuulladii maadaama ay badan yihiin caruurta degmadana way badan yihiin laakiin inta iskuulka aadaa yar iyo inta goobaha waxbarashada diiniga ayagana way fara badan yihiin xaafad aan diin lagu dhigin aan dugsi qur-aan lagu dhigin ma laha meel walba masaajid dugsi uu ku yaalaa haddana inta aadayso maanta haddii tarakob lagu sameeya inta aadayso dugsigii iyo inta xaafadaha joogto inta haddana dugsi inta xaafadaha joogto haddana badan waxaan waalidiinta dhammaan aan ka codsanaynaa si aan u helo jiil maskax fayow aqoon leh dadku wax ka bedelo wax laga dhexli karo wax soo kordhin karo inay ilmihiina goobaha waxbarashada ah ee maadi iyo diini haddaa jaanis ay sitiin maadi diin hadday isku dhow yihiin isku hadhow yihiin ilmaha geyso si kastaba ha ahaatee waalidiinta ayaa kaalin weyn ka ciyaari kara koruqaadidda tayada waxbarasho ee jiilka waxbaranaya ama sababi kara in hoos u dhac ku yimaado